aad baad walaal mahadsan tahay runaatii shirku wuxuu ahaa shir loo qabanayay guddiweynihii unesco oo laga wadakashanayo hawlo badan haddana islamarkaana oo ay ku saabsan tahay ay kamid tahay hanti dhaqameedka maguraanka ee la taabsadka sida loo yaqaano dadweynaha af soomaaliya haddii aan ku turjumno wax badan ayaa runaatii laga wada hadlay dawlado badanna way kasoo qayb galeen islamarkaana waxaa loo fadhiyay sidii guddiga golaha maamulka ee unesco loosoo cusbanaysiin lahaa dawlada way ka baxeen dawladana way soo galeen jibuutina waxay candidate u ahayd inay soo gasho oo xagga afrikada kasoo gasho wayna noo suurta gashay inaan soo kala walaal waa gartay marka waxaad ka mid tihiin dawladaha mar kale guddiga ka mid noqday oo doorashada ku guulaystay haa walaal kuwa waan ka mid ha waayahay waxyaabaha ugu waaweyn ee aad kala hadlayseen haddii aad tihiin dalka jabuuti hay-adda unesco maxaa ka mid ah runaantii walaal waxaan naga qabsoomay kulana kala duwan oon la galay mas-uuliyiinta unesco ay u wareegso gabadha maamulaha guud u ah unesco runaantii horta waa tashi guud baan ka tashanaynay sidii mataqaanaa oo maadaama qayb ka noqonay golaha maamulka unesco intaan annagu wixii aan ka tari lahayn unesco annagu ambase africa ahaan iyo reer jabuuti ahaan iyo dal harbeed ahaanba aan waxun kasoo ka geysan lahayn qaybta kale wixii inaan la qaban kari lahaa ambase wasaarsi kala noqon lahayd runaantii dhowr mashruuc ayaan ayaan wadanay ama walba shala nimidnay dhowrkaa mashruuc waxaa ugu waaweynaa runaantii medium aan weyn oo jabuuti ka wadna hadda oo alxamdulilah runaantii dhulkiisii iyo dhismihiiba aan iska haysano waxay bal unesco nagala qaban lahayd baan ka wada hadalay gaar ahaana waxaan aada iyo aada runaantii anagu aan culeyska u saaraynay xaggan mataqaanaa technical support inayna siiyaan oo xaggan mataqaanaa wixii farsamaha inay naga caawiyaan waa gartay marka mashruuca aad dooneysaan in madxaf ay leedahay jabuuti lagu dhiso ma mashruuc bilowdayba mise waa mid hadda un aad dooneysaan inaad yegleeshaan runaantii walaal mashaariic badan baa socda oo wadanka xagga dhaqanka socda oo ay kamid tahay maktabada kulli aan usoo noqon doono iyo iyo iyo arkaifkii wadanka laakiin mutxafkuna runaantii waa wax dee u bilaabmay leanna waxa weeyaan shaqadii ugu horreysay horta waxay u baahan tahay in diraasaadkii la sameeyo diraasaadkii in badan hore baan u sameynay wixii agabkii la dhex dhigayay sina wuu socdaa maamulkiisii waa taagan yahay oo waa magacaaban yahay bildingii ambase maxay ahayday dhismihiina waa jira haddeeta wixii waxaan u malaynaya in runaantii wax badan oo hadhan baa kolley jira oo iyaguna u baahan la dhamaystiro si laakiinse ay u noqoto mataqaanaa mutxaf ambase museum adduunka oo caalamiya oo cilmiyeysan kolley qaabab waxaa mootay in mataqaanaa laga wada tashado ayuu u baahan yahay waxaan doonanati aragti mataqaanaa cilmiyeysan oo caalamiya oo ay unesco madax ka tahay inaan shalaa ku dhisno insha allahu tacaala waayahay horay laftirkeeda maktabadii qaranka ayaad u bilowdeen waxaan filayaa weli inaanay dhammaystirneen xaggay hadda maraysaa maktabadaas mase jirtaa xilli aad isleedihiin waa soo gebagabaynaysaan dhismaheeda iyo inay si buuxda u shaqayso maktabadu runaantii walaal aad iyo aad bay shaqadeedu usocotaa meel fiicanna hadda way maraysaa gebagabo ku dhow dhul weyn bayse ku dhisay iyay ku dul fadhidaa oo soddon kun oo mitir square ah qayb waxay noqon tahay insha allahu tacala arkeefkii wadanka oo taariikhii wadanka oo dhan runaantii lasoo dhigi doono qaybna waxay noqon doontaa maktabad qaran oo iyadna aada u weyn maktabaha yaryar ee xaafadaha ku yaala maahan maktabad qaran oo aada iyo aada u weyn dhismaheedu hadda in badan buu socdaa waxaan u malaynayaa insha allahu tacala sanadka dhabankiisa inuu gabagabayn doono oon ugu dambeyn insha allahu tacala hadduu ilahay sanad guuraha soo socda ee bisha lixaad labi laba kun iyo sagaal iyo tobanka furitaanka rasmiga uuna ka dambeyn insha allahu tacaala waayahay jabuuti marka la eego wasiir muumin dabcan waa dal dadyow kala duwan iyo dhaqamo kala duwan ay ka jiraan marka la eego soomaalida ka sokow canfar ayaa jirta carab ayaa jirta ahamiyad intee la eg ayaad u aragtaan in dhaqamada noocan oo kale ah mid kasta oo ka mida dhaqankiisa la hirgeliyo oo maaragtay awood loo yeelo runaantii waa wax alxamdulilah yani waxay arrimaha jabuuti qani ku tahay bay kamid tahay in afaf badan lagaga hadlo af soomaaliga af carabiga af cafariga dhaqano kala duwanna maadaama magaaladu magaalo ay xeeb ku taalla oo weligeed baday magaal xeebeed ahayd haddana ku caanbaxday boorar amba dekado badan wadano badan oo jaarkana aad iyo aad ay usoo ritaan waxa weye dhaqano badan badan ba ka jira runaantii anagu taa adduunka bar baan kala shaqaynaa bar geeska kala shaqaynaa ambase gobolka barna mas-uuliyad gaar a naga saaran dee ha noqoto af soomaaliga cafariga iyo carabiga intaba mas-uuliyada gaar ayaa naga saaran xaguu ku dambeeyey dadaalkii afka soomaaliga ee jabuuti kasoo bilowday sanadkii labada kun iyo labayo tobanka weli kaalintii jabuuti ma muuqataa mise waad waad ka yara caajisteen horta runaantii dadaalkan af soomaaliga kuwa imika soo labiya tobanka soo bilaabeen walaal maaha wax weeyaan doo badan bu weligii usocday lakin madaxweyne saani markil markuu yimiday ee kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaasankiiba dardar weyn oo jabuuti waxaa markiiba ay soo lala asaasay somali ben oo badi hore dabada joogaysa baa jabuuti la keenay aad bay ushaqaysaa oo insha allah waqti dheerina insha allahu tacala shirweyneedii bay qaban doonaa wax badanna way qabatay oo ay kamid tahay mataqaana inay taaba in la taabaco xagga buuqlaantana wax weyn baa laga qabtay inaad la socotay kalmooyina madhow shirweyne weyn baan ku qabanay jabuuti oo dad waaweyne ay kasoo qayb galaan runaantii oo bugaan mudanna ku daafurnay af soomaali ku qoran akaademiyadii malaa waxaad akaademiya goboleedkaad ujeeda waan malanaya markii akaademiya goboleedka ula jeeda raalaha ayaad ula jeeda iyaduna qayb bay ka tahay oo runaantii aad baan dee qaybteeda anaga uga jabuuti baa kulleyba lagu soo barbaariyey wixeedii hore lagu soo farsamada lagu soo dhameeyey runaantii jabuutina inteeda way ka geysatay baan umalayn dowladda soomaaliya iyaduna laftarkeed way geysatay waxaan umalaynaya dad isbeedi loo bilaabi doono oo doctor afrax baa wada oo arrin aan si fiican u socotay si fiican bay u socotay